magaalada muqdisho weliba lekada afuray munaasabadda barnaamijka adkaysadobka nololo baadiyada oo ay qaban qaabaday wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya munaasabaddii weliba ku qeybgalay wasiire heer federaal iyo heer dowlad goboleeda agaasimayaal guud ee wasaaradaha beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha shal ee i f a d faw w f v wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed abdi xayir maareeye oon kureyn ku haadilya sheegay in barnaamijka adkaysadowka nololo baadida bulshadaas in lay waltar badan hay-adaha halkan fadhiya ee faw ay ka mid yihiin iyo w f b iyo sidaa la sheegay brikis oo implementaries iyo runtii dee dadka soomaaliyeed u adeega fan lacag u raadiya waxyaalo fiican bay ka qabteen gaar ahaan waataan ku ammaanaynay inay kinaan la qodeen oo beeraley badan oo soomaaliyeed maanta kinaaladii loo dayactiray oo ay ay sidaa ku heleen inay wax soo saarkoodii kordhiyaan mashruucan mashruuc kale oo kusoo biira weeye oo nolosha dadka ligu liita soomaaliya ugu nolosha liita inuu wax ka qabto loogu talagalay waxaan rajaynayaa sidii aan idhi inuu mashruucan si fiican u fulo tiimka uu axmed kamid yahay axmed cilmi kamid yahay coordinatorka mashruuca waxaanu faraynaa intii suurtagala inay dedejiyaan waxqabadkan kooban ama ama runtii marka loo fiiriya wadda dowladda soomaaliyeed waxtarka weyn ah ee loogu talagalay dadkaas masaakiinta ee soomaaliyeed ee danyarta ah ee meelo badan oo dalka ah ku dhibaataysan in la dedejiyo si daacadana loogu shaqeeyo wasiirka wasaaradda hanaanada hoolaha dhertiyo daaqa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan elai oo sidoo kale dhanishay ku hadaliyana sheegay in mashruuca nololo baadiyadiisu qayb ku eye aanka muhiimsan walhasaaro ka holo waxaa kaloo annaka si qaasa markii loo saabtaabto ka wasaarad ahaan mashruucan uu naga saacidi doonaa saddex qaybood oo aad iyo aad muhiim ugu ah xoololeyda insha allahu tacaala qaybta ugu horeyso waad ogtihiino caafimaadka xoolaha wuxuu noo yahay lafdhabar oo ugu muhiimsan wasaaradda xanaanada xoolaha insha allahu tacaala mashruucanna qayb ayuu ka yahay waxbuu ka qaban doonaa waana rajaynaynaa insha allahu tacaala wax wanaagsan inuu ka qabto waxaa kale oo wax ka qaban doonaa mashruucan asiga sidii dadka soomaaliyeed aad ogtihiin dad oo xoolaha inta badan raacataa oo inta badan meelaha dhibaato badan lasoo mara sidii coos iyo foodar loogu soo saari lahaana mashruucan dhanka xoolaha wax badan ayuu ka qaban doonaa insha allahu tacaala maadaama mashruuca xoole iyo beero iskugu jiro dalka soomaaliyana marka hadda laga hadlaayo laba wasaaradood ay yihiin kuwa beeraha iyo kuwa xoolahaba si qurux badan in looga wada shaqeeyo mas-uuliyaddana ayaga ay saaran tahay boqolkiiba lixdan iyo wax ka badan annakana aan ku garab siino insha allah ayagana waxaan ka rajaynaynaa ciddii loo qaatay mas-uuliyaddaas hadday tahay ninka hogaaminaya mashruucan oo hortayda hadda fadhiyo iyo b a u daba inay uga shaqeeyaan si oo hufan oo u dhexayso labada wasaaradood